أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah mu'asada alkataa'ib ayaa ballan qaaday inay caawa baahin doonto muuqaalo taxano ah oo ciwaan looga dhigay geedigii gurguta guul mise gebadhaclayn faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha saliibiyiinta kenya lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo ka dhacay gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya dowladda saliibiyadda kenya ayaa qirtay in ciidankeeda uu khasaaro culus ka soo gaaray qaraxyo mujaahidiintu ay ka fuliyeen gobolka wajeer xiise dagaal oo u dhexaysa dadka deegaanka iyo maleeshiyaadka shaadalo dirarka ee liyu booliska ayaa weli ka taagan deegaano ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida etoobiya maamulka islaamiga ee degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowladdiini ah u soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaas ardayda madrasada alfurqaan ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaan hoostaga degmada baardheere ee wilaayada gedo يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي intaasaad maqsheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatanna iyagoo fisanna mu'asasada alkataa'ib ayaa ballan qaaday inay caawa baahin doonto muuqaalo taxane ah oo ciwaan looga dhigay geedigii gurguuta guulmise gebadhaclayna haddaba waryaheena ismaaciil salaad ayaan wax ka weydiinay taxanaha cusub ee alkataa'ib ballan qaaday aad baad u mahadsan tahay walaalka mu'asasada alkataayib ayaa ballan qaaday in caawa ay baahin doonto muuqaalo taxano ah oo gaaraya ilaa shan xalqo kuwaasoo ciwaan looga dhigay geedigii gurgurte guul mise gebidhacleen waa taxano diiradda saaraya gulufkii uu xasan sheekh maxamuud ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga iyo halgankii nafurka iyo taxadiyaadka lahaa ee ay mujaahidiintu u galeen ka hortagga gulufkaasi wuxuu soo bandhigayaa taxanahan sida mujaahidiinta ku dagaalamaya jidka allaah ay teed iyo gaashaanba ugu noqdeen daarta islaamka iyo ku dhaqanka shareecada allaah wuxuu soo gudbinayaa sidoo kale taxanahan sida uu allah u jebiyey waxa lagu tilmaamay gulufkii ugu weynaa ee lagu soo qaaday wilaayaadka islaamiga ee ay iska kaashanayeen saliibiyiinta iyo murtadiinta diyaaradaha dagaalka iyo dabaabaadka gaashaamanna loo adeegsaday wuxuu indhahaaga ku qaboojinayaa taxanahan dagaaladii malaaximta ahaa ee ay galeen mujaahidiinta oo isugu jiray kuwa horey loo daawaday iyo kuwa markii ugu horreysay muuqaaladooda la daawan doono wuxuu sidoo kale soo bandhigayaa taxanahan sida cadowga allah ugu jabay wejigii koowaad ee duulaankan iyo halkii uu ku dambeeyey wixii lagu sheegay wejigii labaad dhinaca kale taxanahan wuxuu soo gudbinayaa kaalinta qabaa'ilka soomaaliyeed maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka mucaskaraadka mujaahidiinta culimmada iclaamka waxgaradka dumarka iyo shucuubta muslimka ay ku lahaayeen ka hortagga xamladaas ayaa isagana ah mid ka muuqanaya taxanahan walaalka waxaa xalqada ugu horreysa la baahin doonaa caawa insha allahu tacaalaa waxaana rajaynaynaa in laga heli doono xogo badan oo aan la soo koobi karin haddii ay tahay macluumaadka daahsoon ee aan laga ogeyn duulaanka iyo xajmiga uu la ekaa makrigaasi iyo sida allah u jebiyey gulufkaasi murtadiintu ay soo qaadeen faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha saliibiyiinta kenya lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo ka dhacay gobolka wajeer ee ku hor jira gumaysiga saliibiyadda kenya faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkan yaasir maxameda waxaa faahfaahino dheeraad ah laga helayaa qarax maalmo ka hor ciidamada mujaahidiintu ay la beegsadeen kolonyo kufaarta kenya ah oo ku socdaalayay duleedka deegaanka qarso ee hoostaga degmada qorof xaraar ee gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya bakhtigu waa sagaal askari oo kufaarta kenya ah dhaawacnu waa saddex iyo toban askari oo isla kufaarta kenyaatiga ah gubashaduna waa laba gaari oo kale ah taaw iyo koyal dhanka kale wilaayada shabeellada dhexe ee koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen saldhigga murtadiinta ee degmada balcad dhimashadu waa laba askari oo murtadiin ah dhaawacuna waa shan askari xilliga qaraxa waxaa meelo dhow saldhigga ku sugnaa murtad odawaa yuusuf raagi oo ah taliyaha maleeshiyaadka kooxda ridada iyo murtad cabdulaahi sambulilshe oo ah taliyaha ridada nisa dhanka kale wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee degmada janaale bay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen goob ay ku qayilayeen maleeshiyaadka ridada oo ku taalla xaafadda buulo jameeco ee magaalada baydhabo khasaare ayaana murtadiinta gaaray sidoo kale bay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida etoobiya ee degmada dinsoor isla bay waxay sidoo kale mujaahidiintu xalay weerareen guriga uu degmada qansax dheere ka degan yahay gudoomiyaha ridada ugu magacaaban degmadaasi murtad cabdulaahi ibraahim si deqi ah ayuuna kaga badbaaday howlgalka la doonayay in isaga lagu dilo howlgalladan ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga saliibyadda kenya waxay imaanayaan xilli ciidamada mujaahidiintu ay sii kordhiyeen howlgallada ka dhanka ah kufaarta iyo murtadiinta duulaanka ku soo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta
dowladda siliibiyadda kenya ayaa qirtay in ciidankeeda uu khasaare culus ka soo gaaray qaraxyo mujaahidiintu ay ka fuliyeen gobolka wajeera xaaris cabduqaadir ayaa inoo faahfaahinayaa xilli ay sii kordhayaan weerarada mujaahidiinta ka socda gudaha dhulalka muslimiinta soomaalida n f d ayay dowladda kenya walaac ballaaran ka muujinaysaa weerarada silaayaanka ah ciidamada lagu dhigbixinayo dowladda siliibiyadaha kenya ayaa qiratay in khasaare lixaad leh uu askarteeda ka soo gaaray weeraro saacadii lasoo dhaafay ka dhacay dhulka n f d saraakiisha booliska kenya waxay si hordhaca u xaqiijiyeen in sideed askari oo boolis ah ay waxyeelo culus ka soo gaartay qarax ay mujaahidiintu ku beegsadeen gawaari nooca kafilan ah oo marayay deegaanka qorof xaraar ee gobolka wajeer sida ay soo tabisay warbaahinta maxalliga ee kenya si lagu qoray qaar ka mid ah wargeysyada kenya qarax ay ku sheegeen miino dhulka lagu aasay ayaa haleeshay koox booliis ah oo ka koobnayd cutubyo ka tirsan waxay ugu yeeraan kooxda howlgallada gaarka ah special operations group iyo cutubka ilaalada xuduudaha qaraxaas oo burburiyey gaari gaashaaman oo ay saarnaayeen ciidanka la qarxiyey sawiro lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayey gaadiidka ay qarxadu haleeleen oo isbarkan islamarkaana uu burbur xoogan gaaray mid ka mid a sawirada ee laga dheehan kariyey gaariga oo kala firiray sababo la xiriira awoodda qaraxa oo kala daadisay habdhismeedka gaariga gaashaaman gaadiidkan ay qarxada mujaahidiintu burburiyeen ayaa loo malaynayaa in dowladda kenya ay kasoo iibsatay dalalka shiinaha iyo turkiga kuwaas oo horey wasaaradda difaaca kenya ula galay qandaraasyo gaadiid gaashaaman looga iibinayo si ay ugu adeegsato dagaalka ka dhanka mujaahidiinta warbaahinta maxalliga ah ee kenya sida generaalada the nation iyo the standard oo inta badan qariya khasaaraha ka dhasha weerarada mujaahidiintu ay ka fuliyaan gudaha kenya ayaa soo wariyay in weerarkani uu qayb ka yahay weeraro sii kordhaya oo lagu bartilmaameysanayo ciidanka saliibiyiinta kenya ee ku sugan xuduud beenaadka dhulka soomaalidu degto ee n f d iyo jubbada hoose weerarkan ka dhacay deegaanka qorof xaraar ee gobolka wajeer ee mujaahidiintu waxa ay ku dileen sagaal askari oo ciidanka saliibiyiinta kenya ah kuna dhaawaceen saddex toban askari mujaahidiinta ee sidoo kale waxa ay weerarkaasi ku gubeen laba gaari oo kale ah taw iyo kooyal xiise dagaaleed oo u dhexeysa dadka deegaanka iyo maleeshiyaadka ashaadola dirarka ee liwi booliska ayaa weli ka taagan deegaano ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ka horjira gumaysiga xabashida etoobiya warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya walaalkeena cali aadan cabdulaahi caliyare dagaaladii maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka dacawaley ee u dhexeeyey dadka deegaanka iyo maleeshiyada liyu booliska ashadala dirarka ah ayaa reebay saameyn xoog leh maleeshiyada liyu booliska ee mustafe cagjar ka amar qaata ayaa lasoo wariyey inay ku adkaatay inay miidadkooda kasoo daabushaan goobihii lagu dagaalamay kadib markii ay ka biyo diideen dadka deegaanka guddi dhexdhexaadin ah ayay wararku sheegayaan inuu ka shaqeeyey in soddon iyo laba saacadood kadib la qaado miidadka maleeshiyaadka liyu booliska elwaraadyo ayaa sheegaya in maamulka mustafe cagjar ilaa lix gaadiidka gurmadka degdega ee ambalaasta u diray goobihii lagu dagaalamay si ay halkaas uga daabulaan midadka maleeshiyadiisa kuwaasoo sida elwaraad dadka deegaanka ah sheegay lagu kala aasay yaacooley iyo dhagaxbuur muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay gaadiidka nooca gurmadka degdega ee ambalaasta oo lagu daabulayo midadka maleeshiyada liyu booliska
waa mise ambalaas kow laba shan ambalaas iyo shan hore dhaqaaqay
dadka deegaanka ayaa sidoo kale faafiyey muuqaal ay ku sheegayaan inay qabsadeen mid ka mida gaadiidka dagaalka ee maleeshiyada mustafi cagjar kaasi oo ay muuqaalkiisu ku faafiyeen baraha bulshada xaalada dacwaley iyo deegaanada ku xiran ayaa ah midda weli cakirin xilli walbana waxaa la filan karaa dagaalo dhex mara shacabka iyo maleeshiyaadka liyubooliska itoobiya maamulka mustafi cagjar ayaa soo howlgeliyey maleeshiyo badan kuwaas oo qaarkood laga keenay ismaamulka canfarta sida ay soo wariyeen dadka deegaanka dhanka dadka shacabka ah waxaa soo gaaray gurmudyo kala duwan saraakiisha maleeshiyaadka liyubooliska itoobiya ayaa lasoo wariyey inay ku sugan yihiin aagga degmada yaacoley halkaasoo ay ka agaasimayaan xasuuq kale oo ka dhan ah dadka deegaanka ee ka dhiidhiyey gobood falladooda maamulka islaamiga degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowlad diini ah u soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan deegaan hoostag degmadaas walaalkan cabdulwahaab maxamed bukhaari ayaa noo faahfaahinayaa dowradan oo socotay muddo saddex maalmood ah ayuu maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale u soo xiray inta badan haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan deegaanka waraha dhoobley ee duleedka degmada bu'aale waxaana intii dowradu ay socotay laga faa'iiday waxyaabo fara badan duruustii lagu qaatay dowradan waxaa ka mid ahaa towxiidka fiqiga salaada xusnul khuluq xijaabka iyo ciwaano kale oo muhiim u ah gabadha muslimadda ah ee laga sugayo inay soo saarto jiil ku hagaagsan diintooda iyo caqiidadooda markii ay soo dhammaatay dowradu ayay qaar ka mid ah haweenkii dowrada loo soo xiray la hadleen idaacadda islaamiga ah ee al andulus dowrada saddex bir ayay noo socotay waxyaabaha aan ku qaadana waxaa ka mid ahaa alcilmu cilmiga inuu nuur yahay oo waxbarashadana ay fiican taha oo la barto xaquuqda sawjeen sawjada iyo sawjka xaqay isku leeyihiin inaas oo haweenka ay ka cabsadaan raggooda allah subxaana watacaala xaqi ay ku leeyihiin ay gutaan waxaa kaloo ka mid ahaa dowraadka saddex birki noo socotay inuu xijaabka waajib yahay uu nagu waajibiyey allah subxaana watacaala oo laga rabo gabdhaha muuminaadka inay xirtaan sida gabdhihii hore oo asxaabiyaadkii iyo nabigeena caleyhi salaatu salaam gabdhihiisii waxaan codsanahayaa inay walaayada noogu soo celiso in badan ilaahay ku ranay duruustan oo kale ayaan ka codsanaynaa
cuhmaan bin cafaan saddex maalmood waxaa ka mid ah in cilmiga la barto waxaa ka mid ahaa xuquuqda uu leeyahay xijaabka waxaa ka mid ahaa in la iska dhaafo xanta iyo isku darka waxaa ka mid ahaa sida islaaxa bayna naas dadka dhexdooda in la wanaajiyo dowradan ayaa qayb ka ah xamle dacwadeed uu wado maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale gaar ahaan maktabka dacwada kaas oo dowraad siiyey qaar ka mid a xaafadaha degmada bu'aale kuwo kalena haatan gacanta ku haya ardayda madrasada furqaan ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaan hoostaga degmada baardheere ee wilaayada gedo warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen casiim carafaata munaasabadanoo si heersaraa loo soo agaasimay islamarkaana ay ka soo qaybgaleen mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan oo ay bandhig ku sameynayeen ardayda iskuulka alfurqaan ayaa ka dhacday xarunta iskuulka deegaanka shanqolow ee hoostaga degmada baardheere ee wilaayada gedo ugu horeyn ardayda ayaa soo bandhigay bandhig cilmiyeed ka turjumaya heerkooda waxbarasho بلاء وكل غربته على المقيمين في الأوطان والسكن لا تنهرن غريبا على غربته الدهر ينهر بالذل والمن sidoo kale waxgaradka waalidiinta iyo odayaasha dhaqanka deegaanka shinqolow oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa si weyn u bogaadiyey heerka waxbarashada ardayda iyagoona u mahadceliyey macalimiinta iskuulka alfurqaan
madi waalidiinteena iskuulka maan mahadnagaane dadki suurageliyey dhaawan gaabiyey iskuulkan muhiimad weyn inka fadhi dadka hagalgaalina ang mahadnagaan marka may sheegane dhammaan bulshada deegaanka iniyoo meenaha kufaa'iidaysadaan walbarashada anaga haytan gurigana ilaahay nin sheene ciidanka faraxsana macalimiinta maynana jazaakum allahu khayr juhdigin ilaahay siin barakaaye dadweynaha ka nool macnaha deegaanka shanqolow maylana arga haytan walageedka antiyaala oo macnaha gabdhaha muslimaadka eh oo xaasaska eh idoo degan iyo gabdhaha yareerka eh iyo ardaydii arigu haytan geekan eh faa'iidadaas marka kuma qanaatan halaka halha ku qiib galoy halan kooy hal ku faa'iidaysaday jazaakum allahu khayr may kale macnaha si gaar eh aan ka mahadnagay qadiyatu tacliim oo gobolka gedo jazaakum allahu khayr dadaalka iyo juhdiga aad macnaha xagga tarbiyada nin wada insha allahu raxmaan kiinka mahadsanna waana kay faraxsanna waana ilaahay ka mahaday inshaakii dhawaayana insha allahu raxmaan dadaalka si nin lama raba lena maylana marka dadaalkan iyo juhdigan iyo macnaha in sheegada waxbarashada inta yaalla lan walow ogaadoy hala ku qiib galoy hal bardoy hal ku faa'iidaysadoy maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga gedo ayaa dadaal xoogan gelinaya tayada iyo tacliinta kor u qaadidda iskuullada degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga gedo mahadsanid cazaama warkii fiidnimo ee caawna dhegaystayaal waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh